handidhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya axmed ciise gudaale ayaa soo xiray tababar muhiim ah oo lagu xoojinayay xirfadda iyo mihinyadda shaqaalaha xafiiska handidhowrka guud ee qaranka kaasoo si gaar ah muddo saddex maalin oo xiriir ah loo siinayey ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsanaa baarayaasha waaxda baarista u hoggaansanaanta sharciga ee xafiiska ujeeddada tababarka ayaa ahaa horumarinta iyo casriyeynta fahamka iyo aqoonta helitaanka habraacyada baarista iyo korjoogteynta hay-adaha dowladda taasoo kor u qaadaysa hufnaanta isla xisaabtanka si loo horumariyo dowladnimada axmed ciise ayaa sheegay in shaqaalaha tababarka qaatay ay isku diyaarinayaan in aqoontooda iyo cilmiga ay heleen ay ugu adeegaan hantidhowrka guud iyo qiraadka ummadda iyagoo ku ilaalinaya hay-adaha dowladda in ay u hoggaansanaadaan sharciga intii lagu guda jiray tababarka waxay macallimiinta bixisay tababaro kor lagu dhisayo aqoontooda taasina looga baahan yahay in howlwadeennada ay ugu adeegaan qeybaha kala duwan ee bulshada